laba su-aalood ayuu isku daray saa'ilku labada su-aalood waxay ku saabsan yihiin salaada taraawiixda wuxuu yidhi salaada taraawiixda koob iyo toban ragcadood marka la tukanaayo siddeedda ragcadood ee hore qur'aan badan baa la akhriyaa saddexda dambena qur'aan aan badnayn oo suuraduhu aynay dhaadheerayn baa la akhriyaa waana in la niyeeyaa salaadda lala imanaayo marka labada ragcadood ee ragcadda sagaalaad iyo ragcadda tobnaad ma witri buu qofku niyeysanayaa mise salaadihii shafciga ahayd inuu tukanayuu niyeysanayaa waa xagga niyaday ku saabsantahay jawaabteedu waxay tahay niyada markaa uu niye niyeysanayaa waa qiyaamu leylkii uun witriguna waa qeyb qiyaamu leylkii ka mid a ruuxa ma'muumkiina wuxuu taabicu yahay oo raacayaa imaamka hadduu saddexda isku bixiyo isku tukado iyo hadduu kala gooyo oo salaamad naqsado haddana ragcad gaar ka dhigana dee imaamku raacaya inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa imaam looga dhigay in lagu daydo daraaddeed baa imaam looga dhigay shardina ma aha niyada uu niyeynayo ilaaba ilaa inuu niyeeyo saddex ragcadood oo isku bixisoo isku furan oo salaamo naqsi keliya leh inuu niyeeyaa shardi maaha iyo inuu khilaafkeed niyeeya toona imaamku taabicu yahay qiyaamu leylkii caamkaa baanu niyeynayaa hadduu markaa salaamad naqsado atixiyaad u fadhiistana waa la fadhiisanaya la atixiyaadsanaya waa la salaamad naqsanaya haddii kale uu kaco saddexda isku bixiyana saddexdii buu la tukanayaa mana odhanaayo anigu witri ma niyeysanin waayo dee ragcadda lafteedu waxay witriyeynaysaa salaaddii hore waa kay xadiiskii ay ku soo aroortay fain khashiya subxa yacni sallaa ragcatan tuutiru lahu maa qad sallaa yacni ragcad hadduu subaxa ka baqo siduu salaaddii u wado ragcad buu tukanayaa ya ragcaddaasoo witri uga dhigaysa salaaddii uu tukaday marka dhammaanteed waxay isku noqonaysaa markaa bi hada alictibaar witri ayay isku noqonaysaa marka wax shiddo oo ku sugan ma jiro niyada tacyiinka la cayimaayo witrinimo lagu cayimayo wax shidi kuma sugna hadduu ku cayimi waayo wuxuu markaa niyeynayaa un qiyaamu leylkii witriguna qiyaamu leylkii buu ka mid yahay imaamkaanuu taabicu yahay oo raacaya yacni saas yadaa weyi su-aasha kale waxay ku saabsan tahay ruuxi markuu tukanayo witriga qunuudiima wuxuu la imanayaa rukuucda ka hor mise wuxuu la imanayaa rukuucda dabadeed labada mid walba culammadu waa sheegeen in qabla rukuuc qunuudda lala yimaado rukuucda ka hor oo qiraa'adii marka la dhammeeyo inta aan la rukuucin ka hor in la qunuudo iyo marka rukuucda laga soo tooso dabadeed in la qunuudo xagga daliil ahaanna waxaa qawiysan daliilka ku soo arooray qabla rukuuc in la qunuudo witriga kaasaa aqwaa ah oo xoog badan tan kalena culamadu waxay yidhahen waa bannaan tahay dadkeennu laakiin sida badan ma yaqaaniin rukuucda ka hor in la qunuuda ma yaqaaniin marka waxa weeye ilaa la baro oo dadkii dee ay bartaan in waxa weeye lagu kediyo ma aha laakiin waa in markaa la baraayo loo sheegaa dadka qaarkood baa meelaha qaar intay sameeyeen khalkhal baa ka dhacay ya markaasaa waxay u qaateen dadka qaarkood inuu imaamkii saahwiyeyba oo uu is yidhi dee sujuud buu hadda geli doonaayo wuxuu u qabaa inuu rukuucdii ka toosay ya way is yidhaahdeen salaaddii khalkhal baa ku yimi imaamkii baa sahwiyey mana sahwina badrheedh buu la yimi laakiin dee waxaa seegtay marka hore dadka in loo jilciyo oo dee masalada loo sheego inay jirto loo tilmaamo oo la yidhahdo labada mid waliba waa jirtaa ee rukuucda dabadeed in la qunuudo witriga iyo rukuucda ka hor in la qunuudo mid waliba waa jirtaa mid waliba waa jirtaa weliba daliil ahaan waxaa qawisanoo aqwaa ah xagga axaadiista marka laga eego qabla rukuuca saas yadaa in loogu sheego loogu jilciyo ayaa markaa ku habboon laakiin ahlu cilmigu labadaba waa sheegeen oo